بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal maantoo sabti ah taariikhduna ay tahay labaatanka bisha lixaad labada kun iyo labaatanka miilaadiga waxaanu ku ballansanayn faqradii saddexaad ee nadwadii ahayd altacasub almadmuum madaahiruhu wa turuqu cilaajihi faqradiisa saddexaad oo ku tacalluqday altacasub almadhabi in loo tacasubo madhab madaahibta fiqiga ka mida muxuu sharcigu ka qabaa madaahirta uu tacasubkaasuu leeyahay iyo duruqda lagu cilaajinayo lagu daaweynayo waxaana soo jeedinaya shaykhuna asheykh fadiilatu sheykh doctor cuthmaan ibni macalin maxamuud ibni sheykh cali xafidahu اllah oo ka mida min kibaari culamaai الsoomaal soomaaliya culimmadeeda waaweyn ka mid ah ee yad saabiqa ku leh fi اdacwa الsalafiya juhuud fara badanna ku leh sheekha waa macruuf bayna awsaati الsalafiyiin aad iyo aad ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala cilmi fara badan iyo khayr fara badan waafajiyey iyo dacwo iyo juhdi sheekha xafidahu اllah taariikhdiisa haddaan wax yar ka taabto waxa uu dhashay sanadkii markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo labadii taqriiban wuxuuna sheekhu wax ku bartay soomaaliya kadibna wuxuu u rexlaystay ila اlmadiina الnabowiya wuxuu qaatay shahaadat albacalorios uma almagister uma adoctoraa bimartabati sharaf اlأulى min aljaamica alislaamiya bilmadina الnabowiya wuxuuna ka baxay kuliyat اlqur'an wadiraasaat اlislaamiya sheekhu mashaayikh fara badan ayuu cilmiga ka qaatay waana haddeer wuxuu ka shaqeeyaa ama uu yahay baaxith sharci fi markazi diraasaat اlqur'aniya bimujamac اlmalik fahd liطabacati اlmusxaf الshariif mundu cishriina sana ilaa labaatan sana taqriiba waana mushrif wuxuu ka yahay jaamicat alimaam moxamed ibn nasr marwasi iyo machad alimaam moxamed ibn nasr almarwasi fi الsoomaal juhuudda sheekhu duruus fara badan ayuu duubay juhuuddiisa waxaa ka mid a ihtimaam fara badan inuu caqiidadii siiyey tadriisan wa qiraa'atan buxuudna waa uu leeyahay sheekhu oo intaaj cilmiga ayuu leeyahay qayim ah waxaa ka mid ah intaajkiisa cilmiga shubuhaat alqur'aaniyiin ayaa ka mid a risaala fi اdifaac can الsuna wujiyatuha وxujiyatiha موqف المسلم من القتاaل في الفتن حقيقة الموالاة المكفرة التكفير بموالاة الكفار شبهات والرد عليها التحذير من التفرق والحزبية معنى waa تأليف بالاشhتراaك ah هي رفع الاشتباه عن معنى العباadة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشhرك بالله للعلامة المعلمي waa تحقيق waa تحقيiجi شheekhu وهكذا iyo رasائل kale oo شheekhu جuهdi fara badan uu ku bixiyey haddana wuxuu ku nashriyaa khayrka ashabaka alcankabuutiya mi'aat alfataawa alfikhiyana waa uu leeyahay xafidahu اllahu tacaala wuxuuna sheekhu macnaa ku dhashay degmada ama magaalada celbuur ayuu ku dhashay degmada celbuur waana mashhuura sheekha waxaan leenahay sheikhuna sheikh cuثmaan ibni macalin maxamuud waa mashhuur ashhar min naarin calaa calam uma baahna tacriif laakiin waa min baab un in laska tacriifiyo dadkii loo tacriifiyo falyatafadal shaykhunaa mashkuura maأjuura baaraka اllah fiih
bsmi اllah in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wsayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ama bacd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع aan ka hadlayno waa mowduuc lagu magacaabay التacasub الmadhabi in madhab fiqhi ah loo tacasubo oo xaq iyo baaطilba lagu raaco yaa tacasub madhabiya la yidhaahdaa horta sideedaba madhab waa maxay madhab meel waa meel la aado ama waqtigii aaditaanka waxaana hadda culimmadu u yaqaanaan qofku waxa uu ku tago oo maaragtay mas'ale fiqhi ah ama caqiide ah ayaa la yidhaha madhabkiisu waa sidaas marka madhabka madaahibta hadda laga hadlaayo waa madaahibtii fiqiga ahayd oo dadka camalkooda ka hadlaysa xukunka maaragtay dadku waxa ay samaynayaan uu leeyahay ka hadlaysa waxaana nala faray annagu haddii aan muslimiin nahay inaan kitaabka iyo sunnada qabsanno kitaabkii alla noo soo dejiyey oo nebi moxamed sal alla alay slam lagu soo dejiyey inaan qabsanno oo aan ku camal falno iyo sunnadii rasuulka sal alla ly slam ee qur-aanka caddaynaysay ee sharxaysay alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku sala allahu alay wasalama uu idin amrana qaata wuxuu idinka reebana ka jooga waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina qofka muminka iyo haweenta mu'minadda ah haddii alle iyo rasuul wax xukumaan wax doorasho ah ma laha say rabaan iskama yeeli karaan waa inay xukunka alle iyo xukunka rasuulka qaataan waman yacsi allaha warasuulahu qofkii alle iyo rasuulkiis caasiya oo warkooda qaadan waaya faqad dalla dalaalan mubiina baadi cad ayuu lumay kaasi waxaa kaloo alla uu yidhi wa atiicu llaha warasuulahu alle iyo rasuul ateeca walaa tanaasacuu hana iskhilaafinina fatafshaluu markaa aada maaragtay daciiftaan oo fashal idinku dhaco oo aada jabtaan oo watadhaba riixukum xooggiinnina uu tago waa markii jihaadka lagu jiray alla wuxuu yidhi wa atiicu llaha wa atiicuu rasuula waxdaru allana ateeca rasuulkiina ateeca kana digtoonaada khilaafka waman yutic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim qofkii alle iyo rasuulka ateeca alla wuxuu gelinayaa jannooyin ay hoos soconayso geedihii hoosteed iyo daarihii hoosteediya waxaa soconaya webiyaal khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya jannooyinkaas wadalika alfawz alcadiim waman yacsi illaha warasuulahu qofkii alle rasuul caasiya wayatacada xuduudahu xuduudiina dhaafa yudkhilhu naaran khaalidan fiiha wuxuu geliyaa naar uu ku waaraayo walahu cadaabun muhiin cadaab dulleeyana waa uu leeyahay alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum mu'miniinay alla ateeca rasuulkiisiina ateeca kuwii maaragtay madaxda ahaana ateeca waxaa lagu fasiray nimankii muslimiinta u talinayey yaa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray culimmadii muxaqiqiinta qaarkoodna waxay rajaxaan in labadaba laga wado oo ninkii madaxda ahaana wixii xaq ah waa lagu ateecayaa wixii macsi ah lagu ateeci maayo madaxdii ninkii culimmada ahana waa sidoo kale xaqi iyo macruufkii uu dadka faro waa lagu ateecayaa haddii marka ay dhacdo in laysqabsado oo wax laysla fahmi waayo maxaa la samaynayaa alla wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin haddii aad wax isku qabsataan faruduuhu ila allahi warasuuli alle iyo rasuul u celiya macnaha kitaabkii alle iyo rasuulkii alle u celiya markuu rasuulku noolaana toos baa loogu celinayay waxa la isku qabsado marka uu dhintayna waxaa loo celinayaa sunnadii rasuulka sal l slam marka kitaabkii iyo sunnadii waan haysanaa in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin kuwa alle iyo maalinkii dambe ee lassoo bixinayay rumaysan haddii aad tihiin wixii aad isku qabsataan alle iyo rasuul u celiya daalika khayrun u celintaas yaa khayr badanoo wanaagsan wa axsanu ta'wiila cirib dambeedkeeduna uu maaragtay wanaagsan yahay aayadaha marka in alle iyo rasuulka la ateeco ka hadlaaya aada bay u badan yihiin rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay slam xadiidkii bukhaari uu wariyey oo abu hureyre laga wariyey kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba ummadayda dhammaantood jannaday gelayaan ilaa qofkii iska diida isagu ma ogi qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka allow waman yaba yaa diidaaya qaala man ataacanii dakhala aljanna qofkii aniga i ateeca wuxuu galaa jannadii waman casaanii faqad abaa qofkii i caasiyana waa uu diiday macnaha hadde naartii buu doortay waa marka sunnadiina waa inaan qabsannaa sunnadii rasuulka sal ly slama bidcadiina aan iska ilaalinaa oo rasuulku sal ly slama bidcooyinka waa uu ka digi jiray wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinkaga digayaa waxa gadaal laga keenay ee diinka lagu daraayo diinka ka mid ahayn fa ina kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax walba oo gadaal laga keenoo diinka lagu daraayo waa diin la leeyahay oo aan daliilna haysanin waa bidco wa kullu bidcatin dalaala bidco kastaahina waa baadi sida imaam axmed iyo keyrkiisba ay wariyeen waxyaabaha uu rasuulku sheegay sal ly slm waxaa ka mid ah in cilmiga dadka aan laga siibaynin markii la siiyey kadib laakiin cilmigu uu ku tago marka culummada la oofsado markaasaa waxaa soo hara dad juhaal ah markaasaa wax la weydiiyaa markaasi sida ay la tahay uun iska sheegaan iyagoon kitaabkii iyo xadiidkii rasuulka sal l uskanaynin fayadiluuna way lumaan iyagu wayudiluuna dadka kalena way lumayaan xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey marka alla wuxuu yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shayin wahudan waraxma qur-aankii baan kugu soo dejinnay isagoo wax walba caddaynaya xanuunna ah iyo naxariis waxaa kaloo alla uu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii baan kugu soo dejinnay yaa alla uu leeyahay rasuulka sal sl isagoo la hadlaaya litubayina linnaasi si aad dadka ugu caddayso maa nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey marka rasuulku sal ly slam hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo waa uu ku caddayn jiray qur-aanka aayadaha ku jira oo salaadii oo kale haddii si duuduuba loo sheegay si kala dhigdhigan buu rasuulku sal ly slam u sheegay zakadiina waa sidoo kale xajkiina waa sidoo kale acmaashoo dhan waa noocaas rasuulkaa sal slam caddeeyey maxaa yeelay rasuulku sal ly slam qur-aanka waa uu naga fahamsanaa isagaa maaragtay tawiilkiisa garanayay marka wixii uu sameeyo rasuulka sal ly slam waa in la sameeyaa wixii uu ku hadlay oo maaragtay qur-aankii caddaynayana waa in la qaato marka annaga nooma furna ilaa inaan amarkii alle iyo amarkii rasuulka sal slam aan qaadana ma ogi alla maaragtay wuxuu ku yiri rasuulka sal slam wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waxaan kuusoo waxyoonnay ruuxan min amrina ruux annaga amarkeenna ka ahaatay maa kunta tadrii malkitaabu walal iimaanu kitaabku waxa uu yahay iimaanku wuxuu yahay hore umaadan ogeyn ila waxyigu wuxuu soo degay rasuulka sal sl wuxuu kusoo degay isagoo maaragtay afartan jir ah markaas alla wuxuu leeyahay walaakin jacalnaahu qur-aankii baan waxaan ka dhignay nuuran nuur baan ka dhignay nahdii bihi man nashaau min cibaadina aan ku hanuunino qofkii aan doonno addoommadeenna ka mid a wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim adiguna dadka waxaad ku hanuunisaa jid toosan baad ku hanuunisaa oo islaamkii ah siraat illaahi oo jidka alle ah waxaa kaloo alla uu yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk rasuulka sal sl waxaa lagu leeyahay qabso oo ku dheganow wixii laguu waxyooday oo qur-aankii ah waxaa kaloo alla uu yidhi wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum yuhuudii oo kale matalan haddii ay kusoo xukuntamaan ku xukum ayaga dhexdooda wixii alle kugu soo dejiyey ee qur-aanka lagu soo dejiyey walaa tattabic ahwaa'ahum waxa naftoodu ay jeceshahana ha iska raacin walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum kana digtoonow an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayka inay kaa leexiyaan oo kaa jeediyaan wixii alle kuu soo dejiyey qaar ka mid ah oo markaa aad ku camal fali weyso iska ilaali nimankaas sababtoo ah gaaladu waxay jecel yihiin waxa naftoodu jeceshahay hawadoodu raaco oo muslimku dabagalaan waxaa kaloo alle uu rasuulka sal slam u caddeeyey in diinkii naloo dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum waa maalinkii sagaalaadka ee carafe la taagnaa yaa rasuulka sal ly slam aayaddan ay kusoo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diinkiina idin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydina waan idinku dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama diina islaamkiina diin ahaan baan idinkaga raali noqday waxaa kaloo alla uu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun raacraacin waxaadan cilmi u lahayn waxaad hubto keliya qabso waxaa kaloo rasuulka sal l slam uu ku yidhi alleh qul maa kuntu qul waxaad tidhahdaa maa kuntu bidcan min arusuli anuu ma ihi mid maaragtay anuu ma ihi kii ugu horreeyey rususha ma ahi macnaha rusul badan iga horreysay waay macnuhu rusul baa loo soo diri jiray khalqiga alle anugu marka macnaha wax oo lala yaabo ma ahi wamaa adrii maa yufcalu bihi walaa bikum waxa laygu samaynaayo waxa idinka laydinku samaynaayo adduunyada intaan joogno anugu maaragtay ma ogi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxaan raacayaa uun wixii lay waxyooday waxaan anugu idin faraayo iyo waxaan aniguba samaynaayo waa wax aan ku raacayo uun wixii lay waxyooday marka kitaabkii sunnada in la qabsado oo wixii kitaabkaiyo sunnada khilaafsan faraha laga qaado waa waxna waajib nagu ah saxaabadii rasuulka sal sl iyo taabiciintiina iyo culammadii ka dambeysaba ay isku wada waafaqsan yihiin oo ijmaaci saas lagu sheegay marka waxaa dhacday madaahibtan maaragtay gadaal dambe ka timid culimmadu waxay leeyihiin aimadaas la raacaayo oo dadku hadda ay taqliidsadaan imaam abu xaniifa iyo imaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam axmed oo maaragtay markay dhinteen kadib ardadoodii iyo kuwo ka dambeeye iyo ay maaragtay ka shaqeeyeen inay nusuus dadkii ay ku camalfalaan ay maaragtay sameeyaan hawaa u badnaatee wax imaamka laga soo wariyey haddana laakiin dadkii mutaakhiriinta ahaa ee madaahibtaas u abtirsanayay yani waxyaaba fara badan bay ku dardareen oo ay ku dhammaystirayaan madhabkii si uu u noqdo wax mutakaamil ah oo dhammaystiran oo isku dayayaan in wax walba laga helo wixii ay naqsi iyo tuhmayaan yani inay dhammaystiraan bay ku dadaalaan laakiin taqliid wax la yidhaahda baa dhacay oo ah in maaragtay daliilka iyadoon la fiirinaynin la iska raaco shiikheeni baa yiri imaamkeenni baa yiri haddii xataa daliilku uu daciif yahay ama daliilkiion soo gaarin darteed uu masalada si kale ugu camal falay la iska raaco taqliidkaasaa la yidhahdaa marka culamada qaarkood waxay leeyihiin haddii aimadaas afarta ah ee imaam abu xaniife iyo imaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam axmed ay arki lahaayeen waxa dadka muqalidiinta maanta ay ku taagan yihiin way ka beri noqon lahaayeen waana u caroon lahaayeen sababto dariiqii iyagu ku taagnaayeen afartaas imaam waa la khilaaf aada bayna isu khilaafeen qolo walbaahi waxay tiri annaga imaamkeenna yaa xaqu uu ku kooban yahay culimmada kale oo dhanna waa laga fiican yahay yidhaahdeen keenna unbaa maaragtay mar walba toosan haddii marka madhabku uu nas khilaafo oo kitaab iyo sunno ah aad bay marka waxay ugu dadaalaan sidii ay qiil ugu raadin lahaayeen kuwii madhabka kale haystana sidoo kale dhinac kale iyaguna maaragtay kasoo dadaalaan markaasa laisradinaya oo laysxasdaa oo marka qaarkood maaragtay ay dagaalla iyoy ka dhacaan markaasay waxay shabaheen sida culimmadu ay sheegeen kuwii alla uu yidhi suurat ruum walaa takuunuu min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid noqonina mushrikiintin waxaa shabaha dadka maarata ahlu ahwaa walbidac la yidhaahdo ee diinkooda bedelay ee diinka qaarna ka qaatay qaarna ka tegey oo hawadooda iska raacaya marka mushrikiinta ha ka mid noqonina laleeyahay min aladiina faraquu diinahum kuwa diinkooda kala geeyey oo kaanuu shiican firqooyin iyo axsaab noqday oo madaxdooda maarata u tacasuba iyo aaraa'dooda oo qaarkood qaarka kale ay baatilka ugu kaalmeeyaan marka dadkan hadda u tacasubaya madaahibtan ma garanayaan ama kuma baraarugsana in dadka ay sheeganayaan ay ku dayanayaan dhaqanka ay ka fogaayeen tacasubka ah iyo in xaq iyo baatilba lagu raaco madhabkii aimadaas afarta ahi waa ay ka weynaayeen waana ka iimaan fiicnaayeen inay khilaafaan oo kas u khilaafaan alla iyo rasuul ee kitaabka iyo sunnada iyo qofku marka aimadaas ku dayday ee dayashadiisu ay macnaha dayasho fiican ay tahay waa maxay waa midka dhaqankoodii oo kala qaatay oo ah in xaqi la raadiyo lana qaato meel kastoo aad ka hesho oo aadan dhihin maaragtay madhabka marnaba maaragtay waxba ku khilaafi maayo marka salafku waxay ku dadaali jireen in adiladii la jamciyo axkaamtina lagala soo baxo haddii marka la iskhilaafo waa in adiladaas marka la raaco oo lagu dadaalo oo iyada wax laga istimbaado oo markaa la qaato kii saxsan qofku doonaba maaragtay xaqaasu gacantiisa ku daahireen sababto xaqu waa waaxid aimadaasina waxay un ku dadaalayeen xaqii inay waafaqaan waxaana rasuulku sheegay sal l slm idaa xakama alxaakimu faijtahada faasaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada faahtaa falahu ajrun kii maaragtay xaakimka ahaa hadduu maalan qofku wax xukminaayo oo kale oo faijtahada dadaala oo fa asaaba markaa xaqii asiiba waa qof ahl u ah inuu ijtihaado falahu ajraani laba ajar buu leeyahay wa idaa xakama hadduu wax xukumo faijtahada uu dadaalo oo fa akhtaa uu khaldamo falahu ajrun ajr buu leeyahay laakiinse khaladka ma lagu raacayaa maya khaladka lagu raaci maayo isaga waa khaladkaas waa loo dhaafa marka aimadaas la raacaayo waa ay diidi jireen in qofku maaragtay wixii isaga soo booda ee maskaxdiisa kusoo dhaca uu diin ka dhigo mid ayaga ka mid a aimadaasna ma aanay dhihin dadka igu dayda aniga oo marnaba hay khilaafinina mid ayaga ka miduhuna aimadaas afarta ah ma aanu ahayn mid macsuuma oo qarad laga ilaaliyey ama dembiba mana aanay sheegan taas mid ayaga ka miduhu ma aanu dhihin xaqu anuu ila jiraa marnaba ima dhaafo aniga xaqu ee waxaan ku hadlayo waxaan samaynayo qabsada ma aanay dhihin marka in warkoodii la qabsado wax naskii khilaafsan ee naskaasu ayaga aanu soo gaarin ama markaa aanu xasuusanin marnaba maaragtay dadka ugama aanay yeerin in lagu waafaqo haddii marka wax walba ha lagu waafaqo ay wax saxa ay tahay sida dad badan ku socdaan zamankan oo loo badan yahay dee dadkii salafkan nooga horeyn lahaa salafkuna saasuma dhaqmi jirin marka waxaa lagu arkay madaahibtan tacasub aada u fara badan baa loo sameeyey waxyaabaha laga naxo waxaa ka mid ah waxaad ee hortaala risaalo la yidhaahdo loo bixiyey hal ilmuslimu mulzamun biitibaaci madhabin mucayan min almadahib alarbaca yani qofka muslimka muqasab bay ku tahay inuu madhab gaara uu raaco madaahibta afarta ka mid ah waxaa alifay sheikh la dhihi jiray maxamed sultaan almacsuumi oo reer maka ahaa oo masjid alxaraam wax ka akhrin jiray shiikhaas wuxuu risaalada uu qoray uu ku dhisay risaalo loo soo diray oo looga soo diray wadankaas jabaan risaaladaas waxay soo gaartay isaga markii lasoo qoray waxay ahayd kun saddex boqol iyo konton iyo toddobadii tokyo ayaa risaaladaas laga soo qoray yani shiikhu wuxuu leeyahay risaaladan qoray yani waraaqda aniga soo gaartay buu leeyahay waxaa ku taalay buu leeyahay ee diinka islaamka xaqiiqadiisu muxuu yahay madhab maxaa la yiraahdaa qofkii diinka maaragtay ilaahay uu ku sharfo muqasab bay ku tahay inuu afartan madhab mid kamida qabsado inuu maaliki noqdo ama xanafi uu noqdo ama shaafici ama xambali mase laazim ma aha sababtoo ah waxay leeyihiin waa tokiyi joogaan mugta kuwan soo qoraayo warka annaga agteena khilaaf badan baa ka dhacay khilaaf weyn baa ka dhacay markii dad reer jabaanuhu ay damceen inay soo islaamaan oo diinka islaamka soo galaan marka jamciyad baa meesha ka jirtay oo muslimiintu ay leedahay markaasaa la iskhilaafay dad indiya u dhashay yaa waxay yidhaahdeen waa lama horaan in abu xaniifa madhabkiisa la qaato kuwa indunuusiya ka yimidna waxay yidhahdeen maya waxaa qasaba in shaafici la noqdo nimankii jabaanka ah markay warkaa maqleen waa ay la yaabeen waana ku wareereen madaahibtiibaa maaragtay sabab waxay ugu noqotay inay soo islaami waayaan marka waxay ka dalbanayaan shiikha inuu arinkaas ka hadlo oo cudurkaas uu daaweeyo markaas risaalada uu qoray oo uu ka hadlay islaamku maaragtay iimaanku wax adag inaanu ahayn oo xadiidkii jibriil lagu sheegay arkaantii iimaanka ee lixda ahayd iyo arkaantii islaamka ee shanta ahayd intaasaa asal u ah qofka markaasuu shiikhu wuxuu yidhi maarata in madhab mucayana la taqliidsado oo afartan madhab ka mid a waajibna maahan buu yihi sunnana maaha markaasuu aayaday axaadiis uu sheegay iyo sidii laysu khilaafay iyo firqooyinkii dhacay iyo yuu ka hadlay wuxuu soo naqliya aimada qaarkood ku sheegay tamadhubkan iyo in maaragtay madaahibtii lagu madaahibtii la qabsado oo xaqii baracaayo inay tahay wax muxdas ah aimadii buu marka ka hadlay sidii maarata u dhaqmi jireen qofku mujtahidkaahuna uu khaldami karo xaqina uu waafaqi karo xaquna aanu ku goobnayn qof ra'yigiis aan rasuulka ahayn sala alla ly slam marka aimada afar afarta ahi waxa dadkani ay wadaan ma aanay haynin mana ku dhaqmaynin imaam shaafici yaa nin uu su-aal weydiiyey markaasaa imaam shaafici wuxuu yidhi rasuulka sal slam waxaa ka soo arooray inuu sidaa iyo sidaa yidhi markaasaa ninka su-aasha weydiiya wuxuu yidhi war shaaficiyow ma madhabkaasaa ku tegaysaa markaasaa imaam shaafici jirriciyooday oo midabkiisa isbedelay markaasuu wuxuu yidhi war bela kugu dhacdaye dhulka iqaadayahu muxuu yahay cirka iharaynayana muxuu yahay haddii aan rasuulka sal ly slm wax ka wariyo oo aanan ku camal falin haa buu yidhi saas baa madhabkaygu uu yahay xadiidkan raacsanahay buu yidhi oo madaxa ii saara xumaydi isagu wuxuu wariyey markuu qasidaa ka hadlayay in shaafici uu kaalay suun dhexda iigu xiran baad aragtay dadkan kirishtaanka ah yaa maaragtay ama ahludimada ah yaa si muslimka looga garto waxaa la dhihi jiray dhexda wax ku xirta waxaad aragtu yiri marta anu dhexda maarata suun iigu xiran yahay macnaha si loo garto qofkaas inaanu yani muslim ahayn waxaad aragtay wiil kaniisad ka soo baxaay waxaan leeyahay rasuulkii baa sal l sl sidaa yiri markaasaad ileedahay ma ku hadlaysaa adigu madhab makuu yahay kaas rasuulka sal sl ya wax ka werinayaa mana qaadanaayo aad buu u xanaaqay imaam shaafici imaam axmedna wuxuu yiri aniga haygu dayanina imaam maaligna ha ku dayanina abu xaniifa ha ku dayanina shaafici ha ku dayanina awsaaci ha ku dayanina thawri ha ku dayanina meesha ay wax ka qaateen ka qaata idinkuna faham darada iyo fiqi xumada qofka waxaa ka mid a buu yiri imaam axmed inuu diinkiisa dad maarata u taqliidsado oo sidii wax qoorta uun laska gashaday ay noqoto ila wax cilmi ku dhisan maahane marka calaa kulli xaal shiikhu maarata risaaladaas aada buu maaragtay ugu dadaalay inuu dadkii wax fahamsiiyo imaam maalikna wuxuu yidhi ummaddan dadkeeda gadaal ka yimid waxaa hagaajiye uun wixii hagaajiyey kuwii hore marka dadka hore xaalkooda suu ahaa kitaabkay sunnaday haysteen iyo wixii salafku ay isku waafaqsanaayeen marka waxaa nasiib darro ah in dadka qaarkood ay yidhaahdaan weliba qur-aankii waan fasiraynaa leh in dawaahirtii maaragtay qur-aanka iyo xadiidka la qabsadaahi waa wax maaragtay lagu gaaloobo diinka looga baxo sida wadaadka assaawi la yidhaahdo uu kitaabkiisa ku sheegay xaashiye uu jalaaleynka u sameeyey waa nasiib darro yani qur-aankii sunnadiioo la qaato yaa waxaa laga dhigay in wax diinka looga baxayo ay tahay waxaana keenay tacasubaadkaas baa keenay rasuulkuna sala la alay slam madhab gaar ah qabsada dadka ma aanu dhihin wuxuu waajibiye in isagii la raaco marka qofkii sunnadii rasulka sal sl khilaafa markay sugnaato kadib khilaafkaasi waa mid lagu soo radiyo qofkaas macduurna ma aha lakiin haddaanu xadiidku soo gaarin waa macduur ilaa xadiidku ka soo gaaro marka qofkii muslimka ah ma banaano inuu yidhaahdo xadiidku ku camalfali maayo ee waxaan ku camalfalayaa qowlkii imaamkayga taasi waa arrin aada khatar u ah marka yaanan ku dheeraan calaa kulli xaal tacasubka madhabiga ah waxaa waxyaabaha maaragtay ka muuqda ka mid ah in la yidhahdo imaam mucayana qowlkiisa in la qaato yaa waajib sidoo kale dadka qaarkood inay ku talax tagaan madhab faanintiis iyo mid kale caydiis waxyaabaha qaladka waxaa ka mid a in la yidhaahdo ijtihaadkii waa xiran yahay oo lama ijtihaadi karo sida maaragtay in la leeyahoo kale fadliga ilaahay wuxuu ku go-ay qarniga afraad markii la joogo oo qof ilaahay wax bari karo ama maarata wax fahmaaya ama kitaab iyo sunna wax kale istimbaadi kara ma jiro taasina waa dulmi waxaa kaloo maaragtay ka mid ah tacasubaadka waxaa ka mid ah tacasubka madhabiga in la caayo waxna laga sheego qofkii madhab u intisaabaya ooba lahaa anugu madhab hebela ah laakiinse insaaf iyo cadaalad ay ku jirtayoo marka xoogaa maaragtay masaa'il qaarkood uu daliilkii arko in madhabku uu khilaafsan yahay daliilkiiaan raaca yidhaahda yaa la caayaa oo la yidhaha maya waa dhunsan yaha kanu waxaa kaloo tacasubkii madhabigaha ka mid ah in maaragtay madhabka wax allo wixii ku jiroo dhan aan iska haysto anugu ka dheganaado nusuustiiba ha khilaafee qaar baa waxaa arkaysaa markii salaada uu galo oo uu rukuucaayo yani faatixadii uu dhameeyey suuradda kale uu akhriyey waa rukuucayaa gacmihii kor u qaadi maayo markuu rukuucda kasoo kacaayo ictidaalka sameynayo gacmihii kor u qaadi maayo war maxaa saa u samaynaysa hadii la yirahdana wuxuu leeya maya madhabkayga madhabkaygaa saas leh axaadiista kusoo aroortana ilaa shan iyo toban saxaabi baa laga wariyey arrintaas waxaad arkaysaa mid mid kaloo sideedaba markuu salaada galo gacmihii hoos u daysanaya oo aan midigtii maaragtay saaraynin bidixdi oo markaa uu laabti saaro taa samayn maayo gacmihiis iska daysiin war maxaa dhacay maya ani madhabkaygaa saasa iyadoo hadde imaam maaligna muwadaca laftiis uu ku sheegayo in gacmihii maaragtay la isna saaraayo aan la sii daynaynin marka wax noocaasoo kalea jira madaahibta wax noocaasoo kale ah yaa lagu arkaa in la yidhaha madhabkii wax allo wixii ku jiro dhan baa la qaadanaya nusuustii baa ha khilaafaane sax maaha taas sidoo kale in loo doodo aqwaashii daciifka ahayd ee taagta tarrayd ee madhabka ku jirtay si madhabkii uu socdo iyaduna tacasubka madhabiga ay ka mid tahay marka sida toosani waa maxay in marka madaahibtaas la dawinay ee ahlucilmigu ay qoreen dee qofku haddaanu dariiq kale oo maarata ku tafaquho aanu haysanin inuu maaragtay kutubtaas uu barto kadibna adiladii iyo uu ku dadaalo waa dariiq maaragta masluuq ah oo wax ceeba aan lahayn yani iyada lafteedu maahan sax in la yidhaahdo qofkii kitaab madhabiya akhristaahi waa qof muqallid ah ama mutacasib ah taasi sax maa iyada lafteedu qofkii yidhahda madhab gaara waxla wuxuu ku jira hala qabsadana oo maba laga bixi karana iyaduna waa tacasubkii ka mid taha marka sida saxdaah waa maxay in fuqahadii laga faa'iidaysto adiladoodii qawaaciddeeda la fiiriyo iyadoo oon la dhehaynin wax allo waxay ku hadlaan sideeda loo qaadanaya imaam ibnuqayim arrintaa isagoo ka hadlayo wuxuu yidhi kitaabkiisa aruux la yidhaahdo meelaha dambe wuxuu ku sheegaa farqiyada waxyaabaha qaarkood laysku qaldo u dhexeeya wuxuu leeyahay in rasuulkii sal l slam macsuumka ahaa raaciddii la raacaayey la dhammaystiro iyo in maaragtay aqwaashii culammada layska tuuro la ilgeeyo farqiga udhexeeya wuxuu yahay in rasuulka sala alla alay slam raaciddii la raacaya la dhammaystiro ay tahay macnaheedu wixii rasuulku sal alla ly slam uu la yimid inaan hadal kale laga hormarin ama ra'yi aan laga hormarin ra'yigaasu ku doon ha ahaadee ee waxaad fiirinaysaa xadiisku ma ansaxay horta marka hore haddii xadiisku uu kuu ansaxo macnihii fiiri xadiidka haddii uu kuu caddaado ha ka leexanin wixii ku khilaafa ha ku khilaafaane waxaa alle laga magan galay inay ummaddu isku waafaqdo wax khilaafsan rasuulka sal alla alay slam wux uu la yimid ee waxaa lama huraana buu leeyahay in ummadda laga helaayo xadiidkaas qof ku hadlay oo ku tegey adugu yaadanba ogaanine marka qof qabsaday xadiidka ma aqaana dhihidda aad leedahay yani jahliga adiga ku haysta ha ka dhigin xujo alla iyo rasuulkiis aad maaragtay u xujaysato oo aad naski uga tagto ee naski qabso ha taag daraanin buu ku leeyahay ogowna in qof qabsaday uu jiro naskaas laakiin adiga kuma soo gaarin iyadoo haddana ay qasab tahay in culammada maaragtay sharaftoodii la ilaaliyo la jeclaado walaa loo hayo xurmadoodii la ictiqaadiyo ammaanadoodii la ictiqaadiyo ijtihaadkoodii la ictiqaadiyo iyo siday ugu dadaalayeen diinka ilaalintiisi iyo dabtintiisi iyagu marka culimmadii hal ajar iyo laba ajaray udhexeeyaan laakiin taasi ma keenayso in nusuustii la tuuro oo qof ayaga ka mid a hadalkiisii laga hormariyo nusuusta iyadoo la leeyahay asagaa nusuustii nooga cilmi badan haddii ay saas tahay buu leeyahy marka ibnuqayim qofkii naska ku tegay ee raacay naska yaa isaguna adiga kaaga cilmi badan maad qofkaa marka waafaqdid ila waa culummo asagube haddii aad run sheegayso qofkii marka culummada warkooda u bandhiga nusuusta oo ku miisaama oo culummada warkooda ka khilaafa wixii khilaafa naska qofkaasi marka ma ahan qof culummada warkooda tuuray ee waa uu ku dayday culummadii maxaa yeelay culummadu dhammaan waxay fareen xadiidkii qaata bay yidhaahdeen haddii warkeennu uu xadiidka khilaafo xadiidka qaata bay yidhaahdeen qofka si dhab si dhab ah u raacsanay culimmada waa maxay waa midka qaata wixii ay dardaarmeen ee maaha midka arrinkaa ku khilaafa maaha dardaarankoodii kan khilaafa ma ah marka in lagu khilaafo qowl iyo ra'yi iyagu ku tageen oo naskiina uu khilaafsan yahay yaa ka sahlan in lagu khilaafo qaacidadii guud ay nafareen oy dadku ugu yeereen oo ah in nusuustii iyo qur-aankii iyo xadiidkii laga hormariyo hadalkooda oo qur-aanka xadiiska mar walba horeeyaan halkaas marka waxaa ka caddaanaysa uu leeyahay farqiga u dhexeeya in ninka caalimkaah la taqliidsado oo lagu taqliidsado wax alla wuxuu ku hadlo iyo in fahamkiisii la kaalmaysto oo cilmigiisii maaragtay la iftiinsado oo la nuursado kan hore ninka caalimkaa qowlkiisuu qaadanayaa asagoon fiirinaynin muxuu daliil haystaa ma laha kitaab iyo sunno muxuu waafaqsan yahay ma laha laakiinse wuxuu ka dhigayaa hadalkii ninka caalimka ah sidii xarig oo kale uu qoortiisii gelinayo luquntiisii gelinayo uu ku xiraayo sidaasaa marka taqliid loogu magacaabay laakiin taa waxaa ka duwan qofkii ninka culummada ah fahamkiisa kaalmaysta ee nuurkii cilmigiisa nuursado iftiinsada si uu u gaaro rasuulkii sala allahu alay wasalam sababtoo culimmada ninkaasi wuxuu ka dhigayaa sidii qof maaragtay jidkii ku tusinaayo oo kale meel baad u socotaa qof jidkii yaqaanaa jira qofkii baad kaalmaysanaysaa marka haddii marka meeshii loo socday la gaaro ma waxaad u baahan tahay kii ku waday may uma baahnid wuxuu leeyahy marka ibnuqayim dadka qaarkood hadda waxaas ku dhaqmaan waa jiraane waxaa la isticmaalaa mararka qaarkood habeenkii oo kale iyo xidigaha qaarkood baa waxaa loo kaalmaystaa in qibladu meesha ay kaa jirto aada ogaato markaad meel maarata duura aada joogto oo weliba habeen ay tahay xidigo la isticmaalaa jiro qiblada ku tusinaayo marka haddii aad adugu qibladii joogtaba ood qibladii gaartay xidig inaad maaragtay kaalmaysato wax macnahay leedahay maya imaam shaafici wuxuu yidhi ajmaca annaasu calaa ana man istamaalat lahu sunnatu rasuulillaahi lam yakun lahu an yadacaha liqowli axad dadku waxay isku waafaqeen in qofkii ay sunnada rasulka sal sl u caddaatay aanay u bannaanayn inuu maaragtay sunnadii ka tago qowl qof kale uu qabsado kitaabkiisa uma wuxuu ku yidhi al-um kitaabka la yidhaahdo wuxuu ku yidhi imaam shaafici walaa yajuusu licaalimin an yadaca qowla anabiyi liqowli axadin siwaah qof caalima uma bannaana inuu hadalkii rasuulka sal slm ka tago oo qof kale qowlkiisa uu qaato imaam ibn cabdibar wuxuu leeyahay ajmaca annaasu calaa ana almuqalida laysa macduudan min ahli ilcilm dadkii waxay isku waafaqeen in qofka muqalidka ah aanu culammada ka tirsanayn wa ana alcilma macrifatu lxaqi bidaliilih cilmiguna uu yahay xaqoo la garto daliilkiisa lagu garto junayd waxaa laga wariyey inuu yihi aطuruqu kuluha masduudatun cala alkhalqi ila man ikhtafaa athara rasuuli waitabaca sunnatah jidadka o dhan waa ka xiran yihiin buu leeyahy waa jid soo owdmaaya buu leeyahay waa ka xiran yihiin dadka ilaa qofkii raaca raadkii rasuulka moogiya sal sl sunnadiisa raaca oo ariiqadii rasulka sal sl laazima faina turuqa alkhayraati kulaha maftuuxatu caleyh jidadkii khayrku way u furan yihiin taas imaam abu shaama wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo maaragtay almuamal liraddi ila alamri alawal arrinkii hore dadku ay ku sugnaan jireen in loo noqdo kitaab uga sheekeynaayo yuu marka bilowgiisa wuxuu ku leeyahay walam yazal cilmu lfiqhi kariiman yatawaarasuhu alaimatu muctamidiina cala alaslayni alkitaabi wsunati mustadhiriina biaqwaali salafi cala maa fiihima min geyri taqliidin wuxuu ku leeyahay cilmiga fiqigu kama zuulin inuu yahay mid sharaf badan oo aimadu ay kala dhaxlaan iyagoo cuskanaya labadii asal oo qur-aankii iyo xadiidkii ah kaalmaysanayana aqwaashii salafka si ay u fahmaan qur-aankaas iyagoo laakiin aan wax taqliidsanaynin imaam shaafici buu leeyahay wadaadku macnaha waa waxaa loo nisbayn jiray madhabka shaaficiga imaam abu shaama wuxuu ku leeyahay imaamkeenni shaafici ahaa waa uu naga reebay buu leeyahay in asaga la taqliidsado dad kalena la taqliidsado zamankaas culimadii joogtana mujtahidiin baa ka buuxay buu leeyahay kutubana waa ay qoreen waa ay isdhaliileen iyagu oo qofkii wax ku qaldama qofka kale waa uu toosin jiray wixii raajixa ahaa yaa maaragtay la rajixi jiray oo aqwaashii salafka kala duwan ka mid a arrinku saas kama zuulin buu leeyahay ilaa madaahibtii ay sugnaatay madaahibtan gadaal dambe ka soo baxday afartan madhab baa marka caan baxday buu leeyahay madaahibtii kalena waa laga tegey himooyinkii dadkabaa maaragtay hoos u dhacay buu leeyahay oo hankoodii baa yaraaday ilaa dad yar moogiye markaasay taqliid wax la yaraa sameeyeen dadkii hore marka wix ay fiirin jireen ma fiirin oo ah in kitaabkii sunnadii wax lagala soo baxo ee culimmadii loo nisbe sheeganayey oo la taqliidsanayey yaa hadaladoodii waxaa laga dhigay sidii qur-aankii iyo xadiidkii oo kale markaasaa say tahay loo qaatay markaasaa iyadii lafteedii yaa wax lagala soo baxaya wax lagala istimbaadaya wax kaloo la fiirin maayo waa laga jeestay buu leeyahy qur-aankii iyo xadiidka markaasaa waxaa baaba'ay mujtahidiintii baa la waayey waxaa batay oo xoog yeeshay oo arladii qabsaday dad muqalidiin ah markaas waxay noqdeen qofkii ijtihaadka gaara inay la yaabaan oo ay xaqiraan waxaa badatay buu leeyahay in loo tacasubo madaahibtii cadaaladii baa laga tegay buu leeyahay ceebo badan baa soo baxay balaayo iyo bahalo iyo maaragtay dibqaloocyaal iyo waxbaa dadkii dhex galay macnaha masaa'ib baa dhacday buu leeyahay waa laysku dhacay waxaa dhacday buu leeyahay oo tacasubka uu dadka gaarsiiyey in mid ayaga ka mid a haddii lagu soo arooriyo wax kitaabkii sunnadii ka mid a sunnadii sugnayd ah oo ku sugnaatay wax madabkiisi khilaafsan sheegaya wuxuu ku dadaalaa siduu uga takhallusi lahaa oo uu ta'wiil iyo fasiraad iyo leexin uu dhufan lahaa isagoo qowlkiisi iyo madhabkiisi u nusraynaya kana jeesanaya wixii ay waajibka ku ahayd inuu qaato wuxuu leeyahy marka imaam abu shaama arrinkaas haddii uu gaari lahaa oo uu ogaan lahaa imaamka uu takhliidsanayo ninkan mutacasibka ah ee sida maarata indhala-aantaa ugu dhegan madhabka haddii macnaha uu soo gaari lahaa naskaasu imaamkaasi waa u qabsan lahaa waa u weyneyn lahaa naskaas haddaan daliil kale aanu khilaafin imaam abu shaama marka wuxuu leeyahay imaam abu shaama wuxuu leeyahay arrinkii haddana waa sii batay buu ku leeyahay ilaa wax badanoo ayaga ka mid a aanayba arkayninba in qur-aankii xadiidkii lagu mashquulo qofkii ku mashquulana ay ceybeynayaanba ay wax ka sheegayaan waxayna u arkaanbo oo ictiqaadsan yihin waxay ayagu ku sugan yihiin in lagu sii taagnaado inay tahay midda fiican oo ah in madaahibtii ra'yi iyo maaragtay sida qofka la qurxoon uu ku difaaco oo murankii uu batay markaasaa meel laysugu imaanaya markaasaadan maqlayn buu ku leeyahy aayad la akhrinayo iyo xadiis la werinaayo haddii mar la sheego aayad iyo xadiidna qof maaragtay macnihii yaqaano ma leh axaadiistina kan saxiixa iyo kan daciifka lama kala yaqaano macnihii lama fahamsana sidii loogu talagalay loo soo daliilsan maayo qof walbaa danta uu leeyay waa maxay kan kasoo horjeeda inuu maaragtay ka takhalluso un oo xukunkiisa uu buriyo cadaaladii baa ka baxda uu leeyahy masaaisha laisku khilaafsanaa inay cadaalad ka sameeyaan waa laga waayo buu leeyahay gaar ahaan markii owqaaf loo sameeyey oo dadka lacagta leh yaa waxay leeyihiin madhab maaragtay madhabkan shaaficiga dadka barta ama raacsan uunbaa gurigaas ku noolaanaya saddexda waqtina cunto ka helaya saasoo kalea la leeyahay awqaaf baa loo sameeyey calaa kulli xaal culimmadu waxay sheegaan inaanay bannaanayn in casri casriyada ka mid ah uu ka khaali noqdo mujtahid qofkii caamiga ahaa ay u bannaan tahay inuu taqliidsado ayna bannaan tahay in qaalinimadii loo dhiibo saxna maahay leeyihiin dadkanle maaragtay casrigeena wax mujtahida ma joogaan imaam shaafici wuxuu leeyahay facilmu lkitaabi kitaabu llahi tacaala uma facilmu lxaqi imaam shaafici wuxuu leeyahay facilmu lxaqi kitaabu llahi tacaala uma sunatu nabiyi sala اlla alay slama falaysa limuftin walaa xaakimin an yuftiya walaa yaxkuma xata yakuuna caaliman bihima walaa an yukhaalifahuma walaa waaxida minhuma bixaalin faida khaalafahuma fahuwa caasin lilahi bihi wa xukmuhu marduudun wuxuu leeyahay xaqiyoo la gartaahi waa kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal ly slam qofkii iftoonayay dadka u jawaabayey masaa-isha uga jawaabayey iyo kii qaaliga ahaa ma u bannaana inuu fatwoodo ama uu wax kala xakumo ilaa uu qur-aankii iyo sunnadii uu ka barto ama ka yaqaano oo uu garanayo mana u bannaana inuu khilaafo kitaabkii iyo sunnadii mana u bannaana inuu kitaabkii haddii uu kitaabkii keligiis soo ama sunnadii keligeed soo aroorto mid ka mid a uu khilaafo haddii uu khilaafo waa qof alla caasiya buu leeyahay xukunkiisuna waa mid la soo radinaayo haddii marka nas la waayo waa la ijtihaadaya buu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay imaam shaafici falaysa liaxadin abadan an yaquula fii shayin xalla walaa xaruma ila min jihati cilmi qofka uma banaana inuu yiraahdo waxani waa xalaal ama waa xaaraan ilaa inuu cilmi ka hadla moogi macnaha kitaabkii sunadii ijmaacii iyo qiyaaskii sidoo kale wuxuu yidhi laa yakuunu laka an taquula ila can aslin aw qiyaasin cala aslin inaad asal ka hadasho moogi wax kale kuma furna buu leeyahy ama qiyaas asal laga qiyaasanaayo asal waa maxay buu ley marka imaam shaafici waa kitaab iyo sunno ama hadal saxaabadii laga soo wariyey ama ijmaac buu leeyahay marka culamada muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin waxaa munaasab ah nimankii madaxda ahaa inaanay qaalinimada u dhiibin iyo fatwada ilaa qof caadila moogiye oo kitaabkii sunnadae yaqaana iyo aqwaashii culummada waana mid ka mudan in loo dhiibo isagu qadaha iyo fatwada markuu ijtihaado kadib marka in daliilkii lagu camal falo waa ay furan tahay maaha wax baaba-ay maaha haddii la yihahdo mujtahidiin baa jooga dee arrinku waa iska cadyahay haddiise la yihahdo ijtihaadki waa go-ay dee adiladii sharciga ahayd weli waa ilaashan tahay waa joogtaa aqwaashii mujtahidiintuna waa ay qoran tahay in qofku qof mujtahida marka la taqliidsadaahi waa bannaan tahay laakiinse bal wax kalaba iska daaye waxa uun maaragtay loo baahan yahay sidii laga rabo sidii lagaa rabo fiicnayd baa lagaa waayey in midka qowlkiisu uu daliilka waafaqsan yahay midka qowlkiisu uu daliilka waafaqsan yahay inaad rajaxdo oo aada ku camal fasho taas yaan lagaa weynin marka qofkii aan waxbaranin ama cilmigiisu uu gaabnaa intii uula dagaalami lahaa kitaabkii sunnadii iyo dadkii kitaabkii sunnada haystay waxa uga wanaagsan oo waajib ku ah inuu u nusreeyo kitaabkii sunnadii oo aanu allai rasuul la dirin sababta qur-aanka haddaad ka dhigato wax laga haajiray rasuulkiina sal sl xadiistiisii aada khilaafto waa arrin aada u khatar badan allana wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin kuwa alla jecel aniga i raaca haddii aad tihiin kuwa alla jecel aniga i raaca yuxbibkum allah alla haydin jeclaadee haddii aad tihiin kuwa alla jecel aniga iraaca baa la leeyahay saas ku dheh dadka yaa alla uu leeyahay yuxbibkum allah alla haydin jeclaadee marka tacasubka hala iska ilaaliyo iyo in wax la rajaxo iyadoo maaragtay aanu tarjiixaas aanu sax ahayn marka alaa kulli xaal imaam shaafici hadallo badan buu leeyahay oo uu maaragtay sunnadii in la qaato uu ku waajibinaayo imaam shaafici wuxuu leeyahay walaysa min annaasi axadu bacda rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam yani kitaabkiisa um ah yaa warkaas ku yaallaa walaysa min annaasi axadu bacda rasuuli illahi sal ly slam ila waqad ukhida min qowlihi waturika liqowli gayrihi min asxaabi rasuli illahi sal ly slam wuxuu ku leeyahay wixii ka dambeeyey rasuulka sal ly slam ma jiro qof ilaa hadduuba jiraba hadalkiisii waxna waa laga qaataa waxna waa laga tagaa oo saxaabo kalea warkoodii la qaadanaya lakin wuxuu leey walaa yajuusu fi qowli nabiyi sal ly slam an yuradda liqowli axadin gayri laakiin hadalkii rasulka sal sl ma banaana in la celiyo oo lagu camal fali waayo iyadoo la leeyahay hebel baa khilaafay yani saxaabi ba ahaadee saxaabi waxbaa ka qarsoomi kara isagaba markaasuu shaafici wuxuu leeyahay qofkii saxaabada ka mid a ee hadal ku hadla oo aanu rasuulka sal slam ka warinaynin qofna uma banaano inuu yidhaahdo yani rasuulku wuu ka warinayaa ee ra'yi isagu leeyahay inaan u sheegnowa marka calaa kulli xaal a'imadii islaamku taqliidkaas acmaha ah iyo tacasubka waa ay ka digi jireen umana ogolaan jirin dadka maxaa yeele qofka caalimka ah kitaabka iyo sunnadii dalaalaadkoodii qaar ka mid a yaa ka qarsoomi kara waxaa dhici karta xadiisku inaanu soo gaarin asbaabo fara badan baa dhici kara oo qofka caalimka ahi uu khalad ku geli karo marka laakiin qofka caalimka ah maadaama uu ahal u yahay ijtihaadkii isagu marka waa macduur oo khaladkiisi maba loo qabtaba laakiin waxaa waajib ku ah qofkii qaldamay haddii ay u caddaato ama loo caddeeyo xaqi inuu soo noqdo marka laakiin haddii aad tiraahdo qofkaasi waa macsuum oo maba khaldami karo waa arrin aada khatar u ah oo diinkaada dhaawacaysa sheekh mucalim wuxuu leeyahay risaalo yaro oo tacasubka madhabiga uga hadlaayo wuxuu ku leeyahay aimadii islaamka ee imaam maaragtay abu xaniife iyo shaafici iyo maalik iyo yani imaam abu xaniife iyo maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa wuxuu ku leeyahy lam yakun ulaaika alaimatu yashcuruuna biana satanshau lahum madaahib ma aanay dareensanayn culummadaasi ile qeybka ma oga moog tahay in madaahib ay samaysmi doonto sida hadda u taallo ah ama wax u dhow hadaladii ay ku hadli jireen iyo axwaashooda ayaana taa cadaynaysa qofkii ayaga ka mid a culamadaas ka mid ee kutub alifana wuxuu u alifayey inuu dadka soo gaarsiiyo sunnadaas iyo inuu maaragtay dadka ku baraarujiyo dalaalaadkii uu isagu ku baraarugay iyo inuu dadkii baro sidii maaragtay wax loo soo istimbaadi lahaa dariiqyadii wax lagu soo istimbaadi lahaa culamadaasi aimada ee afarta ah iyaga laftooda yaa ka joogsan jiray inay ka jawaabaan waxyaabaha qaarkood oo xukun go-aan ay ka sheegaan haddii xataa kutubtooda ay ku qoraan mararka qaarkood hadal bay ku hadli jireen markaas waxaa u muuqan jirtay hadalkaa inuu khalad uu ku jiro markaasay kasoo noqon jireen marka waatan imaam musani kitaabka uu kasoo ikhtisaariyey cilmigii shaafici uu yidhi niyo waxaan kuu soo gaabiye buu leeyahy cilmigii imaam shaafici iyo maaragtay hadalkiisii wax laga qaadanayo si aan u soo dhoweeyo qofkii doona inuu maaragtay ogaado maca iclaamiyihi nahyahu can taqliidihi wa taqliidi hayrihi anuu ogeysiinaya qofka in imaam shaafici uu dadka ka reebay inay taqliidsadaan asaga ama ay taqliidsadaan dad kaleba liyandura fiihi lidiinihi wayaxtaata fiihi linafsihi si qofku marka uu diinkiisii yani uga fekero oo uu dhinaca nabadgelyada uu ku dadaalo yuu leeyahay imaam musani markii uu soo ikhtisaariyey fiqigii shaafici marka madaahibtii waxaa ku badan yuu leeyahay sheekh mucalimi iskhilaaf iyo tasxiixii in istacaarudo iyo tarjiixii aad bay ugu badanta u leeyahay lakiin mutaahiriintu waxay ku dadaalaan buu ku leeyahy in arrinkaas xoogaa fududeeyaan laakiin saasay tahay buu leeyahay ummaddu iskuma waafaqin inay kitaabkii sunnadii ka haajiraan laakiin waxaad arkaysaa iyadoo tafsiirkii maaragtay la akhrisanaayo sunnadii lagu dadaalayo axaadiistii maaragtay aad baa loo jamciyey waxbaa laga soo istinbaatay culimadii marka waxaa ku jira kuwo mustaqiliin ah oo waxaa dhici karta inay madhabka u intisaabaan u abtirsadaan laakiinse magac ahaan un u abtirsadaan kadi keliya mid kalena waxaad arkaysaa waa ku abtirsanaya madhabkii laakiinse aqwaasha madhabka waa uu ku dhegan yahay laakiinse saasay tahay haddana haddii masale masaa-isha ka mid a ay u caddaato madhabkiis waxaan ahayn inay raajix yihiin daliilkii buu qaataa mid saddexaadaa jira oo madhabkii ku dhegan oo aan marnaba khilaafayn mar walbana waxay ku dadaalaan inay madhabkii u gargaaraan laakiin waa ay kala duwan yihiin oo darajaadkooda kala duwan oo qaarna insaaf baa xoogaa ku jira qaarna jawr baa ku jira oo adiladii ay la dagaalamaan marka kudadaalkii aad ku dadaalaysa madhabkii siduu u gargaarsan lahaa adigu marka aad adiladii aada la dagaalamto ama cadaalad darro aad kula dhaqanto wax wanaagsan maaha qofka diinkiisa uma wanaagsana marka maadaama madhab kastoo madaahibtii ka mid a aanu ahayn macsuum waxaa lama huraana in mid walbo madaahibtaa ka mid a laga helaayo furuuc xaqii khilaafsan oo qofkii marka isku daya ama ku dadaala inuu u gargaaro furuucdaas xaqii khilaafsan uu ku dhacaayo dulmi uu adiladii dulminaayo oo uu maaragtay jawr ku samaynayo taas waa qasab buu leeyahay marka culimmadii soo khulaasaysay tacasubka madhabiga dhibaatooyinkiisa waxyaabay sheegeen waxaa ka mid ah khilaaf la khilaafayo nusuustii saxda ahee sariixa ahayd iyadoo loo tacasubayo madhabkii waxaa kaloo ka mid ah mashaakilka in axkaamta lagu dhiso axaadiis daciifa ama mawduuca waxaa kaloo mashaakilka ka mid ah in aqwaashii culimmadii dambe laga hormariyo aqwaashii aimadii mujtahidiinta ahayd yacni abu xaniife iyo maalik iyo shaafici abu iyo imaam axmed yaa waxaa laga hormarinaya kuwa dambeeyey warkoodi baa laga hormarinaya waxaa kaloo maaragtay mashaakilka ka mid a iyo dhibaatooyinka tacasubkaasu uu leeyahay in muslimiinta la kala geeyo oo fitan dhexdeeda lagu faafiyo tacasubka madhabiga dartii masaa'ibta dhacda waxaa ka mid ah in maaragtay muddo uun qiyaastii siddeetan sano ama sagaashan sano camal ah la joojiyey wax ka jiri jiray mako qibladii muslimiinta yaa waxaa ka jiri jiray afar mixraab oo afar imaam ku kala dukadaan qoloba mar bay dukanaysaa xanafiyaduna mar bay dukanayaan shaaficiyaduna mar maalikiyaduna mar xanaabiladuna mar haddii waa muslimkii muslimka ahaa ee ummad keliya noqda la yiri ee xarigga alle ku dhega la yiri yaa waxaa dhacday in kacbadii ilaahay iyagoo jooga ay kala dukadaan maxaana keenay waa madaahibtaas loo tacasubayo dowladdan hadda marka meesha ka jirta yaa joojisa arrinkaas dhibaatooyinka marka tacasubka madhabiga waxaa ka mid ah in macnaha xeelado la sameeyo si looga takhaluso xukumkii sharciga ah waxaa dhibaatooyinka tacasubka madhabiga ka mid ah in la dhex dabaasho mararka qaarkood masaa'il khayaali ah oo wax uun maskaxda marka qaarkood isaga soo dhacaaya ah oon xaqiiqo lahayn oo mararka qaarkood wax lagu qoslo ah oo hadda laga qurxoon yahay kolley dadka in la maqashiiyo waxaa kaloo ka mid a dararka maaragtay tacasubka madhabiga uu keenay in taqliidka uu faafay albaabkii ijtihaadkana la xiray taasoo keentay in muslimkii cilmi ahaan iyo fikir ahaanba ay hoos u dhacaan musiibooyinka kale waxaa ka mid a in qoladii madhabkan taqliidsanaysa iyo qolada kale madhabkan taqliidsanaysa aanay kala faa'iidaysanaynin sababtoo xijaab weyn baa u dhexeeya oo xataa waxaa dhacda saaxiibtinimada iyo isla socodka iyo saaxiibtinimada iyo isla socodka iyo waxaa lagu soo koobaaba qolada la isku madhab yahay waxaad moodaa marka in yani dad diinkoodu kala duwan yahoo kale yaa loo ekaaday waa nasiib daro dhibaatada dhacday waxaa ka mid ah in la yidhi ninka madhabkaas rumaysan ma geyo gabadha madhabkaas rumaysan waa kala fiican yihin alle ma guursan karo waa nasiib daro qaar baa waxay yidhaahdeen waayaad xanafiya laga sheegay abulxasan alkarkhi la dhihi jiray aayad kasta oo khilaafsan madhabkeenna ama waa mu'awal oo tafsiirkeeda si kale laga dhigaa ama waa mansuuq aayaddaas halkaasa la gaaray musiibooyinka marka tacasubka madhabiga waxaa ka mid ah in dadka ku mashquula ay kaga mashquulaan usuushi oo kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal ly slam ahaa adiya almaqdisi yaa wuxuu weriyey sanad saxiix wuxuu ku wariyey in abusinaad uu yidhi ina min ashad innaasi fi lqur'aani almutafaqihata dadka fiqiga ku dadaala yaa qur-aanka ka fogaada buu leeyahay aada uguma dadaalaan marka kutubta fiqiga kudadaalka lagu dadaalayay iyo akhriskeediioo la badinaayay yaa waxaa laga mashquulaya kitaabka alle iyo sunnadii rasuulka sala alla alay slam marka qofka xaalkiisu marka naqsi fara badan baa gelaya waana ceeb bayna ku tahay sababta qur-aanka in lagu bilaabay ahayd iyo sunnadii waxaa kaloo maaragtay tacasubka madhabiga uu keenay in madhabkii laga dhigto waddo loo maro in caqiide faasida dadka lagu lagu maaragtay faafiyo oo suufinimo khaldan ah ama maaragtay sifaadka alle iyo in la inkiro ah a'imadina waxaan garanaynaa imaam abu xaniife iyo maalik iyo shaafici iyo axmed iyo dhammaantood caqiidadood mid bay ahaayeen kitaabka alle iyo sunnada rasuulka sal ly slam iyo fahamkii salafka yay ku dheganaayeen saxaabadii rasuulka sal ly slam yay raacsanaayeen afartaas imaam mid walboo ka mid a waxaa laga soo wariyey in waxaan cilmi kalaamka la yidhaahdo ee ay dadka qaarkood dhex dabaasheen oo tilmaamihii alle iyo ay maaragtay diidaan ama ta'wiiliyaan way ka digi jireen imaam shaafici wuxuuba leeyahay dadkaas cilmu kalaamka iyo ka shaqeeya waxaan ku xukumayaa buu leeyahay in maaragtay magaalada intii gaadiid la saaro magaalada lagu soo wareejiyo oo la yidhaahdo abaanmarintii qofkii kitaabkii sunnada ka tegey ee cilmu kalaamka maaragtay usoo jeestay waa taas in la yidhaahdo waa uu ku adkeeyey suufiyadana sidoo kale imaam shaafici waa uu ka digi jiray qofkii subixii suufi noqdo u dhihi jiray galabtii caqlilaawuu soo baxaa buu dhihi jiray marka waa nasiib darro in madhabkii loo adeegsado caqiide faasida dadka in lagu faafiyo marka cilmiga ha lagu dadaalo laakiin ariiq saxa ha loo maro tacasubkana ha layska ilaaliyo rasuulku wuxuu yihi sal l slam man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofkii qaada ariiq uu cilmi ku raadinaayo alla wuxuu u sahlaa ariiq jannadi ah lakiin cilmigaas waa inuu ku dhisan yahay insaaf iyo alla ka cabsi wabilahi towfiiq
بارك الله في شيخنا المبارك الشيخ الدكتور عثمان بن معلم محمود حفظه الله ورعاه شيخ آد إياد أيونوغو فإيديي موضوعان قيم كأه أي قيمها بدن أه حقيقة أه موضوع آد إياد لوغو باهيه لا سيما أوساط الشباب طلبة العلم أي أباهيهين ما دام أي صوبح ذي نابته أو يري صدتك التعصب المذهبي كان دقايا أنه الحق أو الاتباع عياذا بالله khilaafay manhaj asalaf kuna khilaafay shubuhaat waahiyah la yimid sheekhu waa una dharjiyey baaraka allaahu fiihi wa fii cilmih biidn illaahi tacaala waxaa kaloo bulshada ugu bishaaraynaynaa shahr dilqicda inay nadwo jiri doonto ayadana cilmi ah oo lasoo sheegi doono cinwaankeeda xilligeeda bixi doonta biidn illaah wixii as'ilo ah sidaanba nadwada labadeeda faqroo hore aan u sheegnay waa in lasoo gudbiyaa oo safxada lagu soo qoraa waana la gudbinaya markaas in sha allah baaraka allahu fiikum jamiica wajazaakum allahu khayra wsala allahu wslm clى nabiyina muxamed wclى alihi wصaxbihi wslm أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته